wadooyinka degmada masagaba ee gobolka galgaduud iyo weliba kabaahi geeda waaweyn oo hagad geliyay insdareerooka dadkiiyo baabuurta maadaama muddo ka badan tomiyo shan sana wal geed ee lankujarna taasna yeesheenti intii wadooyinka qaariyo hirimanga si lanfura wadooyinkaasay hirimey weliba maamulka degmada ganacsatada iyo mudanayaal ku tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo bilaabena ololo reed lankufura wadooyinka muddada dheer hirnaayeen taasoo aqabada kanagati dadka meelasay ku noolaa gudoomiyaha degmada masagawa ismaaciil cabdulaahi xuseen iyo ku hadalay ololahan u socon aan ka baaqi dadka deegaanka iyo ganacsatada intii ku iib qaadaan horumarinta degmada ka maamulhaan iyo hirgeliyi doonaan mashaariic muhiime waxaan rabaa inaan u mahad celiyo axmed nuur sheekh yuusuf guuleed oo qayboyn ka qaata asigana magaaladan howlaheeda waxaan leeyahay waa mahadsan tahay ganacsade wax badan ayaa noo tartay insha allahu tacaala ganacsato badan oo kulamidana waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala iyagana inay qayboyn ka qaadan doonaan waxaan rabnaa soomaalida waxay tiraa dal walba dadkiisa ayaa dhisa deegaanadan dadka kasoo jeeda waxaan rabnaa inay qaybo waaweyn ka qaataan walow ay jiraan dad badan oo dhalinyarada ah iyo ganacsatay intaba dad qayba ka qaatay hadda horumarka socdo inta dhimanna waxaan rabnaa insha allah taala inay kusoo biri doonaan ay wax ka qaban doonaan dayactirada isbitaalka iskoolka saldhiga waxyaaba badan aan noo dhiman insha allahu tacaala howla kow nooma joogto insha allahu tacaala dhammaanna waxaan rajeynaynaa iyagana in la bilaabi doono howlahooda waa howlaha noogu xiga wadooyinka markaan ka dhammaano insha allahu tacaala xildhibaan cabdirasaan qaadan warsame oo kumid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo waliba usumaha nagay ganacsadaha kugiib qaadaa ololahan u socona carabka ka adkay muhiimad yeelata in lagu shanqeeya sidii adeegyada bulshada walan uga wada lahaayee ilaahay baa mahad iska leh waxaan maanta aan joognaa oon kormooleynaa furitaanka iyo hagaajinta wadooyinka halbowlaha u ah magaalada masagaweyn sidaan ognahay magaalo kasto ama deegaan kasto waxyaabaha muhiimka u ah waa wadada oo ay dadka iyo gaadiidkaba isticmaalayaan muddadii dheereed ee halkan uu haystay cadowga khawaarijta ah wadooyinkii ayaa xirmay oo geed yuhuud ayaa ka soo baxay wadadii oo dhan marka maalmahana waxaan ku jirnay maadaama magaaladii xorowday in oo dayactir iyo horumarin iyo nadaafad lagu sameeyo marka waa qayb howlaheynii ka mid ah iyadoo halkaan aan u joognay muddo bil ah ayaa ilaahay subxaana watacaala noo suurageliyey in wadooyinkii aan bixinayno aan ka jarayno geedihii sida bilicdii magaalada ee usoo baxdo gudcurkii ay geedaha sababayeen looga gudbo ogtiin laba habeen ka hor waxaan magaalada ku samaynay nalayn oo layrar kumeel gaar ah oo yacni walaalkeen cabdihaaluf iyo malyuun iyo aniga iyo kulli gudoomiyaha aan ka wada qayb qaadanay in halkaan iftiin kumeel gaar ay hesho mid weynna insha allahu tacaala uu soo socdaa waa ku dadaalanaa dadaalkiisaan ku jirnaa maamulka degmada masagaba ee gobolka galgaduud iyo weliba wasacdo dadaalanka jira sidii lan hirgeli lahaye nalalka hiriido ka shaqeeyana wadooyin casri e sidoo kalena walan qowda laha adeegyada asaasiga sida biyo walbarashada iyo caafimaadka